xiliyada wararka aad ka dhegaysan karto redio cadaado waa labada subaxnimo akowda duhurnimo labada fiidnimo redio cadaado waa haqabtirka wararka geyigeenna cadaada redio
yuusuf abubakar naam raadiyo cadaado jawaar
cabdullah warsamo rooble raadiyo cadaado dhuusamareeb
faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
maxamed cabdiweli tooxow raadiyo cadaado dhowsamareeb
maxamed idle raadiyo cadaado muqdisho
cismaan awis baxar raadiyo cadaado magaalada baraaw
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusamareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantaasig reediyo cadaado gaalkacyo maryan mire axmed reediyo cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi xijalaqsane reediyo cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiliif reediyo cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabduqaadir cumar ibraahiim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal reediyo cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton reediyo cadaado magaalada galkacyo
cabdiraxmaan saxafi raadiyo cadaado muqdisho
cabdisalaan xaaji axmed reediyo cadaado muqdisho
cabdimajiid aweys raadiyo cadaada magaalada beledweyne
najmo cismaan yuusuf reediyo cadaado kismaayo
cumar muxudiin cumar raadiyo cadaado muqdisho
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakaarta reediyo cadaado magaalada muqdisho
cabdifataax maxamed cusmaan raadiyo cadaado magaalada muqdisho
cabdiraxmaan waabiri reediyo cadaado muqdisho
cismaan aadan carays raadiyo cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan reediyo cadaado afguye
amaalqaajo reediyo cadaado garowe
bashir cabdullahi cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyo cadaado magaalada muqdisho
mubaarak axmed cabdalle warbaahinta reediyo cadaado magaalada hadhuusamareeb ee caasimada maamulka galmudug
cabdikhayr maxamed jaamac reediyo cadaado degmada jiriiban ee gobolka mudug
zakariya cabdulaahi maxamed reediyo cadaado muqdisho
yaxya cabdirasaaq soofe reediyo cadaado magaalada baardheere ee gobolka gedo
xaq bay u leedahay aad iyo aad hayahe xaaka qosliyahe marka qoysaska tegay dhaqse ka daba tegaysaa shib iska dheh shib dhih maahe wax ii sheega mar waa fertirity center si raysaan u aqaan waa isbitaalkii ugu horreeya dalkeenna ahna isbitaalka keliya caanka ku ah beerista ilmaha alla ubadka bixiye arday yaa murunka qaba hee mugga hadda waa dalba dooqaaga yaa dalabha ii dambeeya horta wax ii sheega isbitaalka marwa oo ah isbitaalka keliya takhasuska u leh ilma beerista ayaa hadda kuu samaynaya aqbaladda codsigiinna hayahe ii qaniicaadihee warka waa dalba dooqaaga waxaa lagu beerayaa hooyada insha allah inta cunugu ay rabto hal mar yacni i v f yahoy bal sug ma mantaana ha hal labo saddex ilaa afar ad lee waaye nabee qoyskaa tagaad ka daba tege isbitaalka marwa waxaa jooga dhakhaatiir awood u leh in raximka hooyada ay ku beeraan insha allah ilma intii aad dalbato yaa sida mukulaashii qofkii hal mar shan cunug rabana dooqaaga ka cayaar shan danaa dalba dooqaaga arfarxa darteer madaxa marwa waa isbitaal ku caana daweynta dhalmala'aanta ragga iyo dumarka allah ubadka bixiye beenta ma aha waa isbitaalka haysta dhakhaatiirta dhanka dalbada iyo weliba qalabka ugu wanaagsan dalkeenna yaa taas maa la miis warsehe uguhagaag isbitaalka marwo degmada hodan waxa uu ku dhegan yahay arigada degmada ama kala xiriir eberle hal hal laba labo laba labo hal hal ama eberle hal hal laba labo hal hal hal hal door wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada warka doore raadiyaha cadaado qodobadaad ku dhegeysan doontaana waxaa ugu dooroon madaxweyne ku-xigeenka dowladda galmudug oo dhuusamareeb ka daafuray shirka ansixinta siyaasadda adeega daadejinta dowladda galmudug faafahina ka soo baxaya khasaare ka dhashay dagaalkii ka socday maalmihii lasoo dhaafay degmada ceerigaabo ee gobolka sanaag somalilan oo war ka soo saartay dagaalkii ka socday magaalada ceerigaabo ee xarunta gobolka sanaag madaxweynaha maamulka jubbaland oo guddoomiye cusub u magacaabay gobolka gado dowladda federaalk soomaaliya oo dalka dib ugu soo celisay in ka badan boqol iyo konton dhallinyaro tahriibayaal ah maxkamadaynta laba ka mid a ciidanka niisa oo lagu qabtay saldhigoodii degmada buulobardeeh ee gobolka hiiraan intaas waa qaar ka mid a qodobada ugu doorka roon warka duhur ee raadiyaha cadaado dhegaystayaal goordhow diyaargarooba warka oo intaa ka faahfaahsan
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale duhur wanaagsan dhegaystayaal waa duhurnimo arbaca waana siddeed iyo tobanka bisha labayo tobnaad sanada laba kun labaatan iyo afar haatanna kusoo dhowaada warkii onta ka faahfaahsan munaasabad lagu xusayey maalinta nabadda iyo horumarka gobolka mudug ayaa lagu qabtay magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug cabdirasaaq maxamed axmed ayaa warbixinta warkan gaalkacyo inooga soo diray munaasabadan oo ahayd mid lagu xusiyey maalinta nabadda iyo horumarka gobolka mudug oo ku beegan toddobiyo tobanka disembar islamarkaana ah maalintii sida rasmiga ah madaxda galmudug ee puntland ay u kala saxiideen heshiiska nabadda kuwada noolaashaha iyo joojinta colaadihii soo jireenka ahaa ee ka jiray gobolka muduga ayaa xalay lagu qabtay magaalada gaalkacyo munaasabadan oo ay kasoo qayb galeen mas-uuliyiin ka tirsan labada maamul madax ka socotay ururka dhisida nabadda gobolka mudug ee mudug biis bullin iyo xubno ka socday bulshada qaybahooda kala duwan ayaa waxaa ugu horeyn ka hadlay guddoomiyihii hore ee gobolka mudug cabdiraxmaan cali diiriye isxal iyo guddoomiye ku-xigeenkii hore ee gobolka mudug ee puntland maxamuuda jaamac xirsi wuxuu xusayaa oo daaran yahay maalintii gaalkacyo ay ka hirgashay horumarinta nabadda gobolka mudug iyo horumarinta deegaanada wax walba oo la qabtana in la xuso qofkii wax qabtana loo mahad celiyo waa arrinta ugu fiican ee bini-aadnimadu ku jirto waxaanu ku caana maalnay ee dabaqyada aan hadda harsanayno iyo horumarka aan ku gaarno waxay maalintaas go-aankii aan gaarnay haddaan reer mudug nahay oo saxiix uu hogaaminayay islaam bashiir iyo cabdinaasir jaacseed lix iyo labaatankii waxaan u malaynayaa nofembar baan halkaan isugu nimid annagoo kala gabanayna war soo dhaqaaq iyo soo dhaqaaq ayadoo la leeyahay kadib annagoo ciidii qaadin jananka iyo agaasimihii gaashaandhiga noo yimid diseembar afar iyo tobankeedii labada maamul bay waxay dhaheen annagu milatari baan nahay dadkii difaaca loo diraya baan nahay waxaan diyaar u nahay nabadda gaalkacyo inaan ka hadalno odayaashii oo kala shakisan odayaashii oon is ogolayn sugullaa laga bilaabay shirkii ugu horreeyey shirkii ku-xiga halkaana laga dhigay diseembartan maanta aan xuseenno waxay ka bilaabatay in ciidii la qaado in ciidan milatari oo isku dhafana loo dhiso ciidankaas abaalkooda waan sheeganayaa aniga caawo layma oga laakiin weligeyna ma duubin telefishonna kama duuban jananka iyo agaasimihii baa waxay yimaadeen sugulle waxay dalbeen kombyuutarkii iyo birintarkii iyo kuraastii iyo miisaskii inay xamar ka dalbaan waxaan idhaanaa bixinaya weligay ma duubin mana sheegan munaasabadan ayaa sidoo kale waxaa ka hadlay odayaasha dhaqanka haweenka dhallinyarada saraakiisha ciidanka xasilinta xoogga dalka iyo marti sharaf lagu casuumay kulanka kuwa dhammaantood ka soo sheekeeyey colaadihii lasoo maray iyo horumarka nabadda xilligani laga dareemayo gobolkan muduga agaasimihii hore ee wasaaradda gaashaandhigga dowladda federaalk soomaaliya rofesor sonkor geyne oo ka mid ahaa mas-uuliyiintii ka socday dowladda ee kaalinta ka qaatay nabadan ayaa munaasabada ka hadlay caqabado badan bay leedahay nabaddu oo shaki bay leedahay oo dad iyo dagaamo muddo dagaalamayo weliba dad dagaalyahana ah oo iswada lugooyey oo issoo wada lugooyey way ku adag tahay nabad marka laga hadlayo in dadku aaminaan markiiba gobolka mudug markii aan imaanaynay aniga jenaraal gorod way ku adkay labada daanba inay aaminaan nabadda laga hadlayo daraad maraan airboortka ka soo dega dhallinyaradii saraakiishii nin ka mid ah wuxuu igu yidhi berigii waa aamini weynay nabaddu inay sidaas ay dhab idinkaga taalla kadib mareed u arag shaki bay leedahay waa run haddana waxay u baahan tahay dadaal badan iyo dulqaad badan in nabadda lagu helo sababahaan u soo qaadannay labada zaciim ilaahay ha u naxariisto ee cabdulaahi ciise iyo muure waxa weeyaan calaamad muujinaysaa rabno dadka maskaxdoo inaan ku tallaalno qofkii wax wanaagsan sameeya in saa loo xusayo oo la qiimaynayo taariikhdu noqonayso
ugu dambayn gudoomiye ku-xigeenka gobolka mudug ee dhanka horumarinka samafalka iyo mashaariicda galmudug dictor bedel liibaan maxamed ayaa sheegay
caawa meeshaan waxa ugu weyn oon joognaa wax isxasuusinno inaan maalmihii adkaa maalmihii aanu nin yar ahaayo xilligaas barashan ku jiray oo maalmahaas runtii aad iyo aad aan uga mahad celinayaa odayaasha ka shaqeeyey labadii maayar iyo tumey si gaaraan rabnaa ninkaas waa wuxuu ahaa ilaahay u raxmado qabriga allah u waarsiyo nabadaan qayb uu ka ahaa runtii cabdirisaaq maxamed axmed radio cadaado degmada gaalkacyo xarunta gobolka mudug madaxweyne ku-xigeenka maamulka galmudug cali daahir ciide ayaa magaalada dhuusamareeb ka daafuray shirka ansixinta siyaasadda adeega daadejinta dowladda galmudug madaxweyne ku-xigeenka dowladda galmudug cali daahir ciid ayaa magaalada dhuusamareeb caasimada galmudug ka daafuray shirka ansixinta siyaasadda adeega daadejinta dowladda galmudug shirkan oo ay kasoo qaybgaleen agasameyaasha guud ee wasaaradaha galmudug qaar ka mid a howlwadeenada dowladda ayaa lagu lafaguray sidii wasaaraduhu ay u samayn lahaayeen adeeg daadejin heerkeed u sarreeyo shirkan ayaa qayb ka ah shirarka siyaasadda ee lagu daadejinayo awoodaha dowladda ilaa heer tuulo kaas ay wado dowladda galmudug maxkamadeynta laba ka mid a ciidanka niisa ayaa lagu qabtay saldhigooda degmada buuloberde ee gobolka hiiraan sakariya cali raage ayaa warbixinta warkan buuloberde inooga soo diray waxaa maanta loo fariistay maxkamadeynta laba ka mid ah ciidamada nisa ee ka howlgala gobolka hiiraan gaar ahaanba degmada bulaburde kuwaasi oo gacantooda uu ku baxay allaha u naxariistee marxuum gacal cilmi hagar waxaana goobta dhageysiga maxkamadda kasoo qeybgalay maamulka degmada buulaburde saraakiisha ciidamada xooga dalka odayaasha dhaqanka iyo bulshada qeybahooda kala gedisan bal ha inoo sharaxo ku-xigeenka xeer ilaaliyaha guud ee ciidamada qalabka sida xasan siyaad maxamed xasan tarsad
eedaysanaha koowaad ee geedi eedaysanaha koowaad debla nisa geedi daahiya cali cosuble oo ka tirsan ciidanka nisa degmada buuluburti taariikhdu markii ay ahayd koo iyo tobanka bisha toban iyo labaad labaatan labaatan iyo afar ayuu waxa uu shaqo ka lahaa kontaroolka amniga degmada buuluburti laga sugo ee buundada waxay ku joogeen kontaroolkaas lix askari oo kala ah afar nisa ah iyo hal militari ah iyo hal macawsilay ah waxaa maray kontaroolka oo ka yimid dhanka magaalada gaari aartoob ah uu leeyahay madaxweyne ku-xigeenka hirshabeelle oo waday marxuum gacal waa la aqoonsaday labaajo ayuu gaarigaasi u socday labaajaduu tegey wuu soo laabtay markuu soo noqday ayaa waxaa wacay agaasimaha amniga uu markii horeeta meel dhigay ayaa wacay si uu qadamarkaa loo keenay uu ula qadaya tiimkii uula socday markuu soo laabtay maxaa dhacay marka intii uu soo socday na uu soo gaarin kontaroolka ayaa waxaa xabad ku riday deblanisa geedi daahiya cali kadib waxaa la hadlay askari la joogay oo la dul saarnaa kaabadda waardiga kuna dhahay gaarigan iyo qofka wada waa la yaqaan ee ka dhaaf xabadda waxaa leh madaxweyne yuusuf axmed hagardabageed kadib ayuu dhahay madaxweyne ma aqaan asigoo markaa hadallo aflagaado ah u geystay mas-uulka gaariga iska leh sida ay sheegayaan goobjoogayaasha maxkamadda horteedana ay ka caddeeyeen waardiga waxaa ka lahaa geedi marka askari indho hora ah ee eedaysanaha labaad ee asad geedi askari hore jiray oo indho hore ahaa oo loogu talagalay inuu xaqiijiyo gaadiidka inta aysan soo gaarin kaabadda waardiga waxaa dhacday in gaariga oo soo dhoweyn meel fogna soo maraya eedaysana geedi uu hal baalooto ku riday kadib wuu istaagay gaariga daaqadda ayuu furtay waxaana uu istusay askartii joogtay kaabadda ee baalootada ku istaajisa wakhtiga lagu ridaya baalootadana gaarigaani maba soo dhawaaba wuxuu soo marayaa goofog oo xitaa askariga indhaha hore ah aan ku dhoweyn kadib markuu istusay marxuumku ciidanka kaabadda waardiga jooga waxa uu xirtay daaqadda asigoo markaa isla way ku fahmeen ayuu dhaqaaqay waxaa way ku fahmeen markuu siro ayuu dhaqaaqay mana la arkaynin askariga waardiga indhaha hore joogay waxaa dhacday markaas in gaariga xaggi aaday eedaysana deblanisa oo ahaa askariga waardiga indhaha hore leh markuu gaaray ayuu marxuumku daaqadda xirtay wuuna dhaqaaqay asigoo isleh askarta magaalada iska socota ayuu ka mid yahay asig markee waxaa laga istaajiyey kaabadda hore ayaa laga istaajiyey marxuumka kaabadda hore ayuuna istusayaa rag uu yaqaano ayuu ku arkayaa ayagana way yaqaaneen sida maxkamadda horteeda ka caddaad marka way ku fahmeene iska dhaqaaq ayuu isleeyahay markee askarigan indhaha hore joogo shaqadiisa waxaa qaldayaahi eedaysanaha koowaad geedi wa asad markuu gaarigan la soo istaagayo gaarigaani uma haysto ninkaan inuu shaqa meesha ka leeyahay ee nin magaaladiisa iska dhex socda u haysta wuxuu istusayaa waa askarta kaabadda hore joogto markuu istuso askar taqaano ama asiguna uu yaqaano uu ku arkayna wuu dhaqaaqayaa way ku fahmeen uu isleeyahay waxaa dhacaysa markaa markuu gaarigu garab maro asad oo indhaha hore joogay ayuu baalooto ku ridayaa waa qarax ayuu sidaa ee iska qabtana waa leeyahay taargadan inoo muuqataahi waa taargada gaariga soo istaagay koontaroolka bundada uu leeyahay madaxweyne ku-xigeenka hirshabelle goobtaani mudane guddoomiye waa halka uu soo istaagay gaarigu markii baalootada koowaad lagu riday halka ayuu soo istaagay asadna halkaa kama fogo waa goobtuu asad ku marayo uu baalootada ugu daba ridayo asad wuxuu leeyahay baalootadeyda koraa ugu riday beentiisa waaye hoosuu ugu riday baalootada dambe gaarigii ku dhacday salbatooyada shidaalkii gashay halkaas markuu gaarigu soo marayo baalootada asadaa ku taal isla markaasna gobcii ku dhex jira taangiga shidaalka qoryahan labada ahi waa qoryihii baarista lagu ogaaday in ka dhaceen goobtaas aysan wax kale oo qoryihii aysan ka dhicin yaa kala leh marka labadan qori labadan qori waxa kala leh eedaysane asad cali maxamuud iyo eedaysane deblanisa geeddi dahi qorigan nambarkiisu inoo muuqdo waxaa iska leh eedaysana deblanisa geedi daahiye waa qorigii uu ka riday afarta baalooto baalooto wuxuu u riday kor asad markuu gaariga la kulmay uu hal baalooto asigana ku riday salka dambe ku dhacdu soo dhaqaaqay haddana wuxuu ku riday ilaa shan baalooto ayuu wuxuu ku riday ilaa afar baalooto ku riday marka waa qoraalka wax ka qaldameen shan baalooto u riday asad tira guud tira xisaabta guud marka laisku daro afar baalooto gaariga markuu soo dhaqaaqay uu riday saddex ka mid ah dhulkii ku taalla dhulkii ku dhacday baalootada afaraadna waxay ku dhacday gaariga waxayna ugu dhacday miraayadda hore oo ku aadan darawalka waxayna ugu dhacday afka qorigaani waa qoriga asad oo nambarkiisa inoo muuqdo uu ka riday halka baalood meeshaana rabaa marka maxkamaddu in ay fahmo halkani waa baalootada dambe gaariga wa waa halka ay ku taalo baalootada eedaysanaha asad cali maxamuud eedaysanaha labaad baalootadu riday halkaas ayay ku taallaa sawir ahaan marka la fiiriyo marka qaabka ay xabaddaasi gaariga u gashay shaksiga xabaddaas riday wuxuu taagan yahay dhankaa midiguu taagan yahay salkaa dambe dhankaa midig ayaa laga riday saassaan uma gelin marka ee wuxuu u gashay saassaas ayuu u gashay iyo kusii dhacday taangiga shidaalka ee waxay ugu sii dhacday qaybta lugta bidixigta ugu sii dhacday taasoo kutusinaysa marka risaasta shaksiga riday inuu halkaas halka dambaa uu taageen waana eedaysanaha labaad ee asad kani marka waa taangiga shidaalka waa wuxuu saaran yahay lugta bidix lugta bidixuu saaran yahay taangigu halkaa dhan uu ku dhegaan laakiin waxay ugu dhacday qaybta lugta bidixig xabadda baalootada ku dhacday markaan arkaynayna waxay ahayd xabad saasaan ugu soo dhacday ayay ahayd macnaha oo ku tusinaysa qofka ridayo inuu la siman yahay salkan dambe ee midku taayirkan dambe midku la siman yahay uu sii garab dhaafaya waa ka daba ridayaa baalootada dambe salka dambe ku dhacaysaa way ka dhex bixi taangii shidaalkay gelaysaa marka ee weliba ka gelaysaa dhanka xiga lugta bidix way dhex fidhiisanaysaa marka marka baalootada uu asar riday kama gudbin gumacaani waa gumicii asad riday ee baalootada dambe ku dhacay ee taagii shidaalka ku dhacay ee dhex fadhiistay waa laga soo saaray gumacaani wuxuu leeyahay saddex darajo ayuu leeyahay waxa saaran macdan macdanka waxa ka hooseeya waa maar maarta waxa ka hooseeya waa qalin kan qalin waa marka taas marka waxay ku tusinaysaa berihii uu soo dhex maray in macdankii hore qaadeen in maartii ay qaadeen darajada saddexaad waayo oo qalin ah macnaha laba qob ayaa ka maqan oo soo fiiqan asad baalootadii riday gumaceedii waa kana halkaa ay calaamaddu saaran tahay waa halka ay ku dhacday asad markuu gaarigu soo maray rastaastii kaabuwaardiga laga soo riday ee saddex ka mida dhulka ku dhacday mid ka midana ay ku dhacday halkaa uu darawalku geeriyooday waa taa halkaas ayay ku dhacday meesha ayaa ku aadan marka waa midig isteerimidig waa isteerimidig waa gaarigu halkaa waxa fadhiya darawalkaa fadhiyo xaggee ugu dhacday marka xabad halkaas afkaahay ugu dhacday waxay ku qaraxday dhuuntaan dhanay ku qaraxday xabad qarxisaay waa kanaa marka kursigu uu darawalku ku fadhiyey waa la dareemi karaa isteeriga iyo kursigu darawalka fadhiyey ilaa daaqadda ilaa miraayadda hore wax dhiig ku yaalla waa la dareemi karaa waxaasoo dhan waxay ku tusinayaan marka darawalka in laga toogto horey in laga toogto ku tusinaysa oo xabadda soo gashay miraayadda hore inay darawalka ku dhacday waxaa caddeen u ah kursigii uu fadhiyey iyo daaqad miraayaddii ka soo horjeeday iyo isteerigii wixii oo dhanaa wada dhiig ah risaastu markii ku dhacday darawalka wuxuu u dhacay saasaana u dhacay kursiga kale ayuu madaxa saartay waa kanaa marka gaarigu qaabka uu dhacay saambaag gaarigaani marka markii muraayadda hore xabaddu ugu dhacday ee darawalka marxuumka allaha u naxariistay xabaddu haleeshay awood uu ku koontarool ugu waayey gaarigu wuu taraaraxay marka wuu soo taraaraxay saambaagga ayuu madaxa soo saartay saambaaggu madaxa soo saartay marka uu saambaagga madaxa saaranayana lafuubu kuma jirtaba oo xabaddu way ku qarxis way qarxis markaanu saambaagga uu madaxa soo saaranayaahay wax nafiya kuma jiraan marxuum gacal cilmi hagaroodo waa allah u naxariistay waa marka laga celcelinaya marka uu rabo eedaysana geedda inuu mar rabaa saban ku dhufta gaariga marka laga celcelinayo gaarigu saasuu halkaa u saaran yahay qorigii ah ka hahayo uu ku furay intuu dhigto uu mar labaa saba soo qaadana si uu ugu dhuftay mar labaad waa marka laga celcelinayo warqaddani waa warqadda dhakhtarka marxuumka markii la qaaday ee xabaduhu ku dhaceen waxaa la geeyey dhakhtar dhakhtarku wuxuu caddeeyey wuxu uu sababsaday muxuu sababsaday marka wuxuu sababsaday risaastii geeddi uu ku dhuftay ayuu sababsaday dukumeentii soo qoray marka dhakhtarka taa oo ka dhigan marka shahaadada caddaynta dhimashada sawirkaani sawirka marxuumka waay marka xara maxkamadda in ay fahamto baalootada waxay ugu dhacday halkaa faruurta ayay ugu dhacday waxay qarxisay marka dhoonta dhan ayay qarxisay sida laga arki kara sawirkaa waxaa loo dila marxuumkaa si arxanka ka fog ayaa loo dila oo naxariis darro ah nin nuuceeyu ahay marka marxuum gacal cilmi hagar odogaa nin nuucey ayuu ahaa wuxuu ahaa nin dhallinyaro ah waxbartay aqoon-yahan ah mustaqbal iyo hiigsi leh ayuu ahaa oo ay fiirsanayaan agoontii uu aabbihii ka tegey
baaraha kiiskaani ayaa maxkamaddu u soo bandhigay natiijada baarista ku-xigeenka xeer ilaalyaha guud ee ciidamada qalabka sida xasan tarsad ayaana maxkamadda ka codsaday in dable nisa geedi daahiya cali ay maxkamaddu ay ku xukunto dil toogasho ah islamarkaana uu ku sheegay qisaasta marxuum gacal cilmi hagar halka eedeysana dable nisa asad uu codsaday xeer ilaalyaha in lagu xukumo qodobadii uu kusoo eedeeyey
eedaysanaha labaadee asad cali maxamuud baalooto ayuu ka daba riday baalootada dambe gaarigii ku dhacday taangiga shidaalkiina sii dhex gashay kamana bixina way dhex fadhiisato waana laga soo saaray sida maxkamaddaba u xaqiijin oo aan barsiteshka ku sharaxay asad markuu soo maray gaarigu wuxuu ku qayliyey gaarigu qarax ayuu sidaa ee iska qabta ciidanku way maqleen qayb ka mida waxay ka booday kaabadda waardiga xabadka inu ka dhigteen yaa ku haray kaabadda waardiga waxaa ku haray ee, dhisana geedi dahiye iyo deble xoogga xuseen maxamed cagi oo ma- oo marga ah ee maxkamaddu hadda halkan ku waraysan geedi markaa afar baalootir saas aan ka yarayno ku ridaya saddex ka mida dhulkii ku dhacaysaa mid ka midan darawalkii heleelaysaa marka waxayna ka soo gelaysaa muraayadda hore ee darawalkii ka soo gelaysaa iyadoo uga dhacaysa halkaas afka ah kuna qarxaysa dhuunta dhan wuu xakameyn waynayaa marka gaariguu xakameyn waynayaa gaarigii wuu soo taraaraxayaa su u soo taraaraxa sida maxkamadda bursiteeshka aragtayba wuxuu turiska saaranayaa kaabaddii ay saarnaayeen uu turiska saaranayaa markaa ayuu inta aakihii dhegto uu qori sabana soo qabsan oo cabbaysana asigoo raba markaa inuu sabanka ku qarxiyo mar labaad yaa ka qabanaya waxaa ka qabanaya askarigii dhahayay gaarigan waa la garanayaa ee, hebel hebela iskale qofka saarna waa la garanayaa ka leh askarigii dhahayay ayaa ka qabanaya waqtiguu dhimanayaa marxuumka marxuumku wuxuu dhimanayaa risaasta tiirada saddexaad dhacayso tan lagu istaajiyey maaha ta markuu taagan yahay uu soo dhalaala lagu riday maaha markuu waa qarax iska qabta la leeyahay markaasuu dhimanayaa marxuumka ay ku dhacaysaa risaas saddex rasuul gudoomiye garsoore maxkamadda sharafta leh marxuumkaasi wuxuu ahaa allah u naxariiste nin aqoon-yahan ah oo wax bartay oo mustaqbal iyo hiigsi le ayuu ahaa oo ummad dhammi fiirsanayso balse waxa uu ku dhintay si micno darro ah oo ay sameeyeen kuwii loo baahnaa in amnigiisa sugaan una tababartay caalankana garabkooda ku saartay damaanadna qaaday amnigiisa micno darro si micno darrahay sameeyeen ayuu ku baxay si arxan darna ayay u dileen oo laga baaqsan karay waxaan caddaynay oo maxkamadda horteeda keennay maragyo dhammaantood ka marakacayo qaabka ay dhacdadaas u dhacday annagoo weliba aan u caddaynay si waafaqsan qodobada boqoliyo toban boqol toban iyo afar boqol lixdan iyo saddex weliba aan u caddaynay si shaki la'aan ah oo shaki uusan ku jirin mar haddaan caddayna waxaan codsanaynaa oo codsigeenna ugu dambeeya uu yahay mudana guddoomiye garsoore ee maxkamadda sharafta leh in lagu qaado aayaadka iyo qodobada aan ku soo eedaynay islamarkaana looga naxariisan laguna xukumo eedaysanaha koobaad debla nisa geedi cali cosoble dil toogasho oo ah qisaasta marxuum cilmi hagar odowa qisaasta marxuum gacal cilmi hagar odowa si uu u dhidhamiyo xanuunkii iyo ciqaabtii uu marsiiyey sidoo kale waxaan codsanaynaa in lagu xukumo eedaysanaha labaad debla nisa As- debla nisa asad cali maxamuud asad cali maxamuud waxa uu leeyahay sababta dhimashada marxuumkaas ayuu leeyahay waa ninka markii gaariga uu soo maraya ku qayliyey asigoona xaqiijin wuxuu yahay aan ogeyn ku shabadeeyey inuu yahay cadow islamarkaana yidhi qarax ayuu sidaahay iska qabta sidaasna marxuumka lagu dilay hadalkuu sheegaa lagu dilay marxuumka waxaan codsanaynaa mudana guddoomiye garsoore maxkamadda sharafta leh in asigana lagu qaado qodobada aan ku soo eedeynay islamarkaana looga naxariisan si ay tusaale cad uu noqotay ciidanka intiisa kale ee waajibaadka ah maxkamaddu way mahadsantahay qareenka difaacaya eedeysanayaasha ayaana ku dooday in eedeysana geedi maxkamadda ay u fiiriso qodobka boqol shan iyo toban ee xeerka xeebka ciqaabta soomaaliyeed halka uu eedeysana asad uu dul istaagay in xorriyaddiisa dib loogu soo celiyo si waafaqsan qodobka boqol labaatan iyo labo xeerka habka ciqaabta soomaaliyeeda mudana guddoomiye garsoorayaal maxkamadda sharafta leh eedan lagu eedeeyey afar boqol soddon iyo afar waxaa la raaciyey marka koowaad waxaan galayaa geeditiisa waxaa la raaciyey saddex boqol labaatan iyo lix iyo afar boqol sagaashan iyo kow waxaa kaloo la raaciyey qodobka boqol sagaashan iyo shan oo biis ah oo xeerka ciqaabta ciidamada qadabka sida marka la fiiriyo marka tafsiirka maxkamadda iska leh laakiin ka sharci ahaan waxaa meesha ka baxaya qodobka boqol sagaashan iyo shan oo biis ah sababtoo ah sharciga kaas wuxuu qorayaa askari askari dilay laakiin marxuumka allah u naxariistee nin shacab ah oo muctarif ah oo la yaqaano oo bulshadana qiimo ku lahow ahaa hase ahaatee waxaa loo soo qaaday qodob uusan lahayn oo boqol sagaashan iyo shan ah maxkamadda meeshaas inay si qoto dheer u istaagtaan rajaynayaa sidoo kale marka dembiga culayska cadaynta marka la joogo mudana guddoomiye garsoorayaal maxkamadda sharafta leh waxa waaye eedda sida ku cad toddobaatan iyo kow inay nuxur nuxur u degsan tahay qodob walbana nuxurkiisa uu ka hadlayo meeshaan marka haddii afar boqol soddon iyo afar ou yimid oo micnaheedu yahay dil kas ah ou yimid waxaa meesha istaagayo ka baxaayo oo albaabka la marinayaa qodobadii ku eedaysnaay sababtoo ah waxaaba yimid ba qodob ka sarreeyo marjac ah oo loo noqon karin oo xuquuqna siinayso qof dhintay xuquuqna siinayso qof nool gabagabadii waxaa fadhiga maxkamadda xeregar yaqaan maxamed cabdulle aadan dhegaysiga garmaqarka la xiriira eedaysanayaasha kale ah kow dable nisa geedi daahiya cali cosoble soddon iyo saddex jir ah ina faadumo camalow yuusuf ku dhashay degmada maxaas ee gobolka hiiraan laba dable nisa asad cali maxamuud labaatan iyo kow jir ah ina raaxo mahad alle ku dhashay degmada buulburta ee gobolka hiiraan dhegaysigooda halkan ayaa ku gabagabaynay maxkamadda ayaana go'aan ka soo saari doonto waa bilaahi towfiiq
faafayno dheeraad ayaa ka soo baxaya khasaarihii ka dhashay dagaal ah ka soconayay maalmihii lasoo dhaafay magaalada ceerigaabo ee xarunta gobolka sanaag warar kala duwan ayaa ka soo baxaya khasaare ka dhashay dagaal xooggan oo mar kale ka dhacay magaalada ceerigaabo kaasoo u dhexeeyey ciidamada somalilan iyo kuwa ss khaatuma dagaalka oo laysku riiqmay ayaa soo bilowday shalayto wuxuuna soo gaaray ilaa maqhribkii xalayto waxaana ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo aada u kordhay ugu yaraan ilaa iyo toddoba ruux ayaa ku dhintay dagaalka halka ay ku dhaawacmeen tiro intaas ka badan oo isugu jira dhinacyada dagaalamo iyo dad shacab ah labada dhinac ayaa guulo ka sheegtay dagaalka maadaama ay isku hayaan gacanku-haynta magaalada ceerigaabo ee xarunta gobolka sanaag sidoo kale wararka ayaa intaas kusii daraya in saaka somalilan ciidamadii ugu badnaa ay soo dhoobtay gudaha ceerigaabo taasoo uga sii dari karta xiisada ka taagan halkaasi dhinaca kale ss khaatuma ayaa gurmad ka helaysa deegaanadooda waxaana gaadiidka dagaalka iyo ciidamo hor leh ay gaareen furinta hore ee dagaalka xaaladda ayaa weli aada u kacsan waxaana magaaladaasi ka barakacay qoysaskii deganaa si ay uga fogaadaan waxyeelo kasoo gaarta dagaalka somalilan iyo ss khaatuma ayaa muddo dagaalamaya waxayna hore ugu dirireen magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool oo hadda fadhi kumeel gaara u ah maamulka khaatuma laakiin waxaa mar kale laysku hayaa dhanka magaalada ceerigaabo ee xarunta gobolka sanaag maamulka somalilan ayaa war ka soo saaray dagaalkii ka dhacay ceerigaabo somalilan ayaa markii ugu horreysay si faahfaahsan uga hadashay dagaal ka socday ceerigaabo ayay sheegtay in guulo weyn ay ka gaareen ss khaatuma war-saxaafeed ka soo baxay wasaaradda amniga gudaha somalilan ayaa waxaa lagu sheegay in dagaalka ugu dambeeyey ee shalay dhacay ay jab lagu gaarsiiyey ss khaatuma sidoo kale wasaaradda ayaa hambalyo u dirtay ciidamada ku sugan jiidda hore ee dagaalka waxayna sheegtay inay ku bogaadinayso difaaca deegaankaasi madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaan axmed madoobe ayaa guddoomiye cusub u magacaabay gobolka gado madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaan axmed madoobe ayaa wareegta uu soo saaray maamul cusub ugu magacaabay gobolka gado axmed madoobe ayaa maxamed xuseen isaaq alqaadi u magacaabay inuu noqdo guddoomiyaha gobolka gado talabada uu qaaday madaxweynaha jubbaland ayaa kusoo aadaysay xilli haatan hagado ay ka taagan tahay xiisad u dhexaysa dowladda federaalk soomaaliya iyo maamulkiisa jubbaland dowladda federaalk soomaaliya ayaa dalka dib ugu soo celisay boqol iyo konton dhallinyaro tahriibayaala dowladda soomaaliya ayaa maanta dalka dib ugu soo celisay boqol iyo toddobaatan muwaadiniin oo si tahriiba ku tegay dalka liibiya waxaana laga soo badbaadiyey xabsiyo ay muddo dheer ku jireen iyo kooxaha madax furasho u haystay dowladda soomaaliya ayaa dhallinyarada ka kala dejisay magaalooyinka muqdisho iyo hargeysa mas-uuliin ka tirsan dowladda soomaaliya ayaa kusoo dhoweeyey garoonka aadan cadde ee magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya warkii duhur dhegaystayaal ood kala socotay raadiyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shan waa naga intaa warka anigoo ah sharmaarke maxamed maxamuud ayaa la socodsiinaya waxaa ii farsamaynayay luqmaan axmed maxamuud intaan warkan warka xiga ku kulmi doono ammaan allah